Dadkan ku ganacsada isgoyska banaadir ee degmada Hodan ayaa ka cabanaya lacago baad ah oo ay ku soo rogtay dowladda federaalka. Waxay sheegeen in loo adeegsaday awood ciidan askar hubaysanna ay ka xireen goobahooda ganacsi, iyadoo ay horay uga gubteen goobo ganacsi oo ku yaala halkaasi. Waxay intaa ku dareen in lacago baad ah oo ka dheeri ah kuwii hore ay u dhiibi jireen laga doonayo. Qaar ka mid ah bulshada ayaa warbaahinta la hadlay waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya.
annaga dawladdu waxay nugu fasaxday rag saldhig joogo askaraa nugu soo fasaxday war uma haayaan waxa annaga aaheenno xaaladda suuqa ka jirto war uma haayaan si guud soomaaliya waxaa ka jiro waxa la yidhahda market failure jiro lacag ma la haysto dhaqaalihii waddanka hoose u dhacay khaasatan suuqa banaadir annaga waa gubannay suuqa markuu gubta kadib dadka waxa ay haystaan oo dhan lacaga ay soo deenteen waa lacagyihii ay ayaga lahaayeen way ka gubteen waxaan anagoon ah ganacsatada suuqa banaadir waxaan ka cabanaynaa aroortii baa waxaanu soo weeraray niman dhallinyaro ah oo waxa weeyaan meheladii naga xidhay oo ma furanaysaan bay yidhaahdeen lacag baada aadna siinaysaan haddii kale meeshaad xiraysaan waana la ka xidhay cabashada ganacsatadan suuqa banaadir ayaa waxay ku soo aadaysaa kadib markii maalmihii la soo dhaafay goobaha ganacsi suuqa weyn ee bakaaraha uu ahaa mid xiran tani ayaa imaanaysa iyadoo bulshadu ay isu diyaarinayaan bisha barakaysan ee ramadaan oo kaabiga nagu soo haysa iyadoo sidoo kale shacabka ku abuurtay niyad jab iyo cabsi weyn oo soo wajahday dhaqdhaqaaqa ganacsigooda maadaama mehradahooda ay si joogto ah ula kulmaan culaysyo iyo canshuuro xaddhaaf ah oo ay sheegeen inaan waxba loogu qaban